أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa sabti toddobaiylabaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgalla lala beegsada saliibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga kufaarta kenya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in dagaaladii muqdisho ay kula galeen mucaaradka murtadiinta ay halis dhaqaala geliyeen kooxdiisa munaasabadda lagu caleemasaarayay nabadoon ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo galgadood maamulka islaamiga degmada bo-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayay tartamayaashii kaalmaha hore ka galay mimbiru dacwa ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgalla lala beegsaday salibiyadda kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya gobolka mandheera waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada saliibiyadda kenya ee deegaanka jabbi ee degmada lafey ee isla gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in dagaaladii muqdisho ay kula galeen mucaaradka murtadiinta ay halis dhaqaala geliyeen kooxdiisa camaar cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya markii ugu horreysay hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya ayaa ka hadlay iska horimaadyadii maleeshiyaadkiisa iyo maleeshiyaadka mucaaradka ku dhex maray xaafado ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir isagoo khudbad ka jeedinayay munaasabad ka dhacday magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayuu iska horimaadyadii saacadaha badan qaatay ee muqdisho ka dhacay ku sifeeyey shaqaaqooyin yaryar balse waxa uu qiray xajmiga saamaynta dagaaladaasi caalami ahaan murtad xasan guurguurte ayaa qiray in waxaa loogu yeero beesha caalamka oo uula jeeda gaalada ay iska horimaadyadaas u arkaan kuwa halis ah oo muujinayay siyaasadda dabadhilifnimada ku dhisan ay weli tahay mid nugul kooxaha mucaaradka ayuu ku eedeeyey inay buunbuuniyeen dagaaladii muqdisho iyagoona muuqaalo ka sameeyey kadibna internetka ku faafiyey mar uu ka hadlayay saamaynta ay arrimahan ku yeesheen kooxda riddada ayuu ku nuuxnuuxsaday in lacago boqolaal milyan oo dollar ah ay dhankooda uga baaqdeen iska horimaadyadaas awgeed waa la isdilay balaayaa qaraxday maalin xamar shil yaraa ka dhacay laakiin maxaa la sameeyey dad soomaali ah waxay sameeyeen sawiro iyo fiidiyoyo hore oo dagaaladii dhici jiray ay inta soo qaadana soo geliya xamar waata waa ulcuwaysaa xamar waa gubanay xamar waa muxuu ahay waa burburtay ayaa la soo geliyay miidia meel walba waa la wada qaatay kulli dadaa lacag ku bixiyey oo miidia qaybo ka mid ah miidia caalamka ma aha xataa kiilo kaaga lacaga siiyey inay waxaas ay faafiyaan caalamka gaarsiiyaan inay balaaya ka dhacday beledkii muxuu sameeyey ninkaas ninkii soo socday oo boqolaal milyan inuu soomaaliya geliya rabou racdeey waa racdeey dadka noocaasa horta yaa yaa weyn loo jooga waa maxay nooc min cudura waa jiro waaye fayoobaanaan u qabnaa waa la bisan yahay inuu fayooyaan u qabnaa laakiin ma fayooba qofkaas murtad xasan guurguurte oo muddaxileedkiisa kooxda riddada uu ku ekaa shan iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee mey ayaa dhex maquuranayay qulqulatooyin siyaasadeed isagoona isku dayayay inuu awood ciidan ku maquuniyo kooxaha mucaaradka ah munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gado waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya munaasabadda anoo ahay misi heersara loo soo agaasmay islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan oo ka dhalatay beelweynta reer uwa sharmaake ayaa ka dhacday deegaanka ceelguduud oo ah deegaan hoostaga degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo intay socotay xafladda nabadaanka cusub ay ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan ayaa waxaa halkaasi laga akhriyay bayaan ay ku midaysan yihiin nabadoonnada jifada reer cilmi haryan kaas oo ka kooban qodobo dhowr ah waxaan halkan ka caddaynaynaa bayaan ka soo baxay jifada reer cilmi xaryan oo u dhalatay beelweynta reer ugaasharmar jifadu waxay dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka lambar laba jifada reer cilmi xaryan waxay si buuxdo u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lambar saddex jifadu waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika naf iyo maal insha allah jifada waxay baraa'a taama ka qaadatay gaalada iyo murtidiinta haba ka dhasheeno jifada jifadu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa dadka ka dhashay jifada ee ku dhacay riddada jifadu waxay isla qaadatay horumarinta dacwada iyo waxbarashada dhexdeeda ah insha allah sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka jifada reer cilmi haryan ee dooratay nabadoonka cusub iyagoona sheegay in nabadoonka ay garab taagan yihiin kuna hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka aad baan loogu mahad celinaynaa walaayada islaamka oo garab nagu soo siisay dowlooyin sharaf badan oo qiimaysayna na soo mariso noo abaabushay kana soo gudubnay wayaan u mahad celinaynaa dadweynaha deegaanka ceelguduud oo ka soo qaybgalay xalfaddaas ayagana waa u mahad celinaynaa waxaan ku tashanay sida horey loogu akhriyey nabadoon cusub inaan dooranno waxaan ka codsanaynaa walaayada islaamka iyo tolka meesha fadhiya oo deegaanka kala duwana nabadoonkaasaan doorannay waxaa weeye nabadoon maxamed jaamac xuseen abii nabadoon buu ahaa awowgiina nabadoon buu ahaa waa dooranay oo raadkaasna waan ku raacnay waana ku doorannay oo waa ka dhanna aflaaqana kuma lihin waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta oo walaayada islaamka ay u horrayso dadweynaha deegaanka uu horreeyo nabadoonkaas inay nala doortaan dadkaannaga beesha handaan baarnay xagga diinta xagga dhaqanka xagga iimaanka xagga aqoonta xagga naxariista ninka noogu fiican buu noqday ninkaasaan doorannay waxaana ballan qaadaynaa shay kasta oo diiniyad ah markuu nagu dhaqay inaan ku garab istaagno shay kasta oo ah dhaqan iyo xeer iyo cadaaladna inaan ku garab istaagno nabadoon maxamed jaamac xuseen oo ah nabadoonka cusub ee dooratay jifada reer cilmi haryan ayaa ballanqaaday inuu jifada ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka beeshu waxay tashi ku leedahay inay ku dhaqanto shareecada islaamka aniguna aan guddoon ugu noqdo aniguna waan aqbalay waana iga go'an tahay insha allahu raxmaan ayaga aniga oo nabadoon baan rabaa aan dhihin aan isu sharrixin aan damac iga gelin bay ayagoo ii garteen oo isoo doorteen ilaahay baa waafajiyey ilaahay waxaan ka baryahayaa kii ku cibaadaysta waan cadaab ku mudan inaan noqdo intaanu muslimiinayn ii ducaysana waa ka codsanahayaa marba haddii nabadoon laygu sheegay nabadoon qoys maahi waxaan ahay nabadoon muslim tawxiidka qofkaan ku kulanno iyo naftayda waxaan ballan qaadahayaa inaan cadaaladda u simo anigoo la kaashanaya alle inta muslin oo waxgarad ah oo odayaal leh oo xarakatul mujaahidiin leh ama walaayadan gobolka leh oo naqiibka leh inay igula shaqeeyaan kalsoonida jifadeeda ay isiisay ayaguna ay isiiyaan iguna duceeyaan ilaahay inuu igu dhowro insha allahu raxmaan xafladan nabadoonka cusub ay ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay nabadoonnada kale ah nabadoon cali macalin aadan cali xiish oo ah nabadoonka beesha reer yuusuf iyo nabadoon maxamuud maxamed oo ah nabadoonka beesha reer garaad iyagoona ka soo qaybgalay xafladda nabadoonka cusub ay ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan waxaan leeyahay ninkii aad soo dooratay oo aad maxfalka keenteen markhaatigan aad keenteen si aad u doorateen inaad gacan u siisaan inaad habeen maalin la shaqaysaan isaga waxaan leeyahay ilaahay ha ku xidfiyo kii dalka iyo diinta iyo dadka iyo deriska afaca allah kaa dhigo kii cadaaladda ummadda ku maamulo allah kaa dhigo beeshu waxay codsatay in maaragtay nabadoonka ay doorteen lala doorto oo lala qaato annagoo ah golaha dhaqanka ee walaayada islaamka nabadoonkaas waa idinla doorannay waa soo dhowaynaynaa kii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisaba anfacaba allah kaa dhigan lena insha allahu tacaala jifada waxaan leeyahay reer cilmi xaryan ka dhalatay beesha reer waasharmaako nabadoonkaas aad doorateen wuxuu inku leeyahay samca iyo daaca uu inku leeyahay inaad maqashaan inaad adeecdaan waxyaabaha maaragtay lagu adeecaya qofka maaragtay ulul amrigana dee ilaahi subxaana wa tacaala iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam bay waynoo sheegeen laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marka nabadoonkaas inaad maqashaan garab istaagtaan mas-uuliyaddaas aad saarteen aad ku garab istaagtaan waa inkula dardaarmaya ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha reewer sharmaake ugaas maxamed nuur isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala waxaan soo dhowaynaynaa oo aan ku faraxsannahay oo aan ballan qaadaynaa inaan la shaqayno nabadoonka ay dooratay beesha reer cilmixaryan muddo badanna ay ku jirtay hawshiisa oo anigu aan ogahay waan kula shaqaynaynaa nabadoon beeshii ku dooratayna waxaan ka rajaynaynaa aan ka codsanaynaa siday u dooratay inay oola shaqayso asagana uu noqdo kii ilaahay kitaabkiisa ku hoggaamiyo beesha ayaguna ay noqdaan kuwii ku ayidoo ku raaco annagana waxaan ballan qaadaynaa ciddii khayru sharci kugu khilaafto inaan kaala shaqaynaan yaan anna ballan qaadayaa munaasabadda nabadoonka cusub ee ku dooranaysay jifada reer cilmi haryan ee ka dhalatay beelweynta reer warsharmaake iyadoona sidan oo kale beelaha dega wilaayada islaamiga gedo ay ku tartamayaan hoggaan ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo garabstaagga jihaadka ka socda bariga afrika askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa lagu soo bandhigay wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo galgadood aan ku hormarna wilaayada hiiraan iyo saadiq muumin mustaf cilmi yuusuf iyo mahad dagaal maxamed waa laba askari oo toobadkeenayaal ah kuwaasi oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay towxiidkana loogu qabtay degmooyinka kale ah boqa qableh iyo muqokori askartan taa'ibiinta ah ee ka soo baxay safka cadowga ayaa si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ah qaybtooda milatariga mustaf cilmi yuusuf waa afartan iyo siddeed sanno jir waxaana uu murtadiinta ka tirsanaa laba iyo toban sannadood isagoona qayb ka ahaa duulaanada shareeca la dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayada hiiraan hadda labaduba waxay allah uga toobad keeneen gaalnimadii ay ku dhaceen iyagoona sheegay inaanay dib ugu laaban doonin falkii ay ka toobad keeneen ee gaalnimada ahaa anigoo ah musdaf cilmi yuusuf ka tirsanayd ciidanka militariga qaybta lixdamaad waxaan ka howlgeli jiray hiiraan tababar waa soo qaatay waxaan kusoo qaatay lamagalaay soomaaliyana tababaraysa waa macalimiin noo aheed tababarka waa soo dhammaystay shaqada u horreysa waxaan u aadnay buulburto buulburtaan qabanay ad waxaa kasoo wareegay toban iyo dhowr sano toban iyo dhowr sano kasoo wareegay aan askari ahaa dagaaladii midkii buulburto waa ka xasuustaa ku kaloo beledweynaha waa ka xasuustaa koo halgan oo tuuriyo tuuriyaysa waa ka xasuustaa saasay ahayd ani fadhigayga waxuu ahaay beledweyne iyo bulwurto haddana oon fahmay in meesha wax khasaaraa moogiye wax faa'iidaa iigu sugnay inaan waalidkay iyo aan ka ducaysto oon dalkayga aan ka shaqaysto ayaan usoo noqday muddo dhowr iyo toban sano ayaad ka tirsanayd maleeshiyaadka murtadiinta caqabadihii kugu weynaa oo aad la kulanto maxaa ka mid ah caqabadahi ugu yaa badnaa qaraxyihiiyaa ka mid ah wallahi qaraxyaha xaalkooda mashar yarayn mashar yarayn aadkiiba aaday ahayd in kastoo qaraxu markuu dhaco carrada dhan wada saamaynahay adigoo wareer u ahay markuu dhaco oon xaalku waxmanahay jah wareer u ahay adi musaaca mal waxaad waayni xusuusta waa kaa tegi horta qaraxi igu dhawaay aan wax igu dhacay agtiyda ku dhacay aragada beledweyne stationka aan ku jiro waxba igama soo gaarin marka laakiin sidoo u dhacay dhulgariir caadi u ahaa qaraxa xusuustaa kaa lumiba cabsiba maaha damaankaaba kaa taga xusuusti dhammaada tegayso xusuusti markay tagtana adigu qarax markuu tago nusoo camal la gaara maa markaasay kuu soo noqone taas xaqiiqa waay anaa ku dhahay ha waa caqabadaha ugu weyn waa nala soo wareer maqribkaba mugila gaara waa nala soo wareer waa noo rukunay saakay dadka isla qoslayseen oon doorkii meydaan ah wallaahi si weyn ii saamaysa wallaahi laba iyo tobankii sano waqtigaan lum waxaan ka faa'iido ilaahay unta ma leh wallaahi bilaahi yaan kulaa waxaan ogaaday inaan cidlo ku socdo marka anigale isniyeystay inaan meel taga maskaxdayda dejiyo inaan ka soo noqdo anigale intiqaasada xitaa qof igulama talin mustaqbalkaygaa ku lumay aqligaygaa ku lumay waxqabadkaygaa ku lumay marka waxa waaye alxamdulilah soo hanuunkana ilaah iskale baaqan jeedinaya waxa waaye yaana howshaan aniga ku jiro yaan la aadin anaa ku lugo yaan lagu lugoin dhowr iyo toban sano aan ku lugosana aniga waxaa laisu dhaway si fiican wallahi si fiican dhaqan wanaagsan islaamnimo ah alligu soo dhaweey culays aan sheeganayo faa'iido mogi wallahi inayna farxaddeydii da- waaba saa'idba maba soo koobi karaba aa wallahi soo ma koobi karo shalay raggaa iska hor jeednaa berga gacmaha igu salaamo waaba marka waa farxad gooniya waa hadiyo ilaahay ku sii waxaan ka aaminsanaay dad dad cunaha ka aaminsanaay been lama sheega ma maanta waxaan ku arkay dad sharaf leh soo dhaweyn leh xil ishil qaaban maayo si fiicanoo nabadgelyaa gacmo furan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa mahad dagaal maxamed muddo adiga laba kun labaatan saddexdaa uga beeray degmada buulgurte xamar dhexdeeda kasoo shaqeeyey ee, waa kasoo tegey tababar oo macnaha saddex bilooda muqdisho dhexdeeda ku qaadanay muqdisho cabaar saddex bilood oo kaleeto joognay waana kasoo tegey waxaan isku soo dhiibay walaayada islaamiga ee joogta magaalada muqukuri xalaana u imaaday wax dhibana lama kulmin ilaahay maadiis ee, waxaan kula dardaarmaa dhalinyarta kaleetoo jirta nimankaas jirta inay isaga soo tagaan ay ay wadankoodan iyo waalidkooda iyo nabadooda ay yimaadiin oo kula dardaarma marka ay isaga soo tagaan hadduu ilaah yidhaha wax dhiba la kulmaan walaayaduna waa soo dhaweyneysa hadduu ilaah yidhaha eh, anigana xorriyadeyda iyo nabadeyda iyo caafimaadkayga ina dib loo siiyo ugu imaaday waana lii siiyey wax hadda dhib oo oo ka imaana oo aada madoobna ma jiraan mahana yimaadeen hadduu ilaah yidhaha wax dhib ee ma kulmi doonaan waana isaga soo tegay haddii wax faa'iidala ay leeyihiin aanin lahayn aan iska soo tegay hadduu ilaah soo dhaweynta boqolkiiba boqol oo ku mahadsantiin wala- walaayada islaamiga waanay soo dhaweeyeen soo dhaweyn fiicanaana ka faa'iiday degmada boqokuryaa jooga alxamdulilah waana ku nabad qabnaa ilaahay noo gargaara labadan askari ee taa'ibiinta ah ayaa qayb ka noqonaya askarta iyo saraakiisha toobadkeenayaasha ah ee isku soo dhiibaya ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ah kuwaasi oo lagu soo bandhigayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada
dhanka wilaayada galgaduudna warbixin middan la mid ah waxaa inooga diyaariyey marwaan maxamed
cabdulaahi faarax maxamed waa askari taayib ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya muddo ka badan sannad ayuu ka tirsanaa ciidamada riddada wuxuuna maanta la waafajiyey inuu isaga soo baxo falkii gaalnimada ahaa ee uu ku dhacay kadib markii toobada loo qabtay ayaa waxaa waraysi la yeeshay idaacaddii islaamiga andalus isagoo ka warbixiyey asbaabihii ku kallifay inuu ku biiro riddada iyo waxyaabihii uu ku arkay intuu ka tirsanaa kooxda riddada iyo sida loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda magacayga anoo bara faarax maxameda oo iska soo dhiibay qolada riddada afar iyo toban bilood aan ku jiray afar iyo tobanka biloodka aan ku jiray toddoba biloodna boqol boqol wayna sii hayeen toddoba biloodoo kalena waxayna sii hayeen lacag labo labo boqola oo bish marna go-eysa marna imaanaysa hadda waa iska soo dhiibay maanta islaamkaan soo galay kuwa ku jiro maarata ilaa xilligan falkaa ku dhex jirana waxaan maaratay u dirayaa baaq inay iska soo dhiibaan kasoo tagaan meesha meel lagu noolaa kale maahan meel laba boqol oo qofood ay joogtoon wax ka soomaya wax ka salaada aan la arag haddii inay iska soo dhiibaan rabaa kasoo tagaan meeshaas wax naf uma hayaan wax noola midna iyo wax aqriya adduunkeeda waa- waa sii jidiyey waxaan soo maray todoba bilood oo meel ciidan lagu aruurayo ku xaraysnayn oo wax tababarna la siineyn iyo laba bilood oo toos noola tababarayo meel leexana buru ku xaraysnayn xoolaa kasoo raacay degmada hiligwey afar iyo toban bilood hal sana iyo laba bilood asbaabkii keenay xogay inuu shiid iska shiidsan baa maaragtay qolo lacag la siinayo iyuu kamid a oo xaraysanayaan arkay shiidkaas iyo xogay dhalinyaro maaragtay tashkiiladay aan ku raacay fal xun waay falkay ku jiraan waxay ku hayaana lama arko waana fal maaragtay dinaa- waa aami- waa aaminsana falka dinimaa inuu yahay hadda waxay ku hayaana lama arko wixii maaragtay wax fahmayay sidoo kale way kasoo tegayaan way iskasoo dhiibayaan muslimiinta isoo dhiibayaan maasha allah boqolkiiba boqol si fiican liisoo dhaweeyey walaayadu waa mahadsan tahay si fiican oo sharaf la iisoo dhaweeyey wax layaa dagaal maana geli waagaya maya maya maya maya lagama yaabo inaan meesha aan kasoo baxay oo afar iyo tobankaas bilood aan joogo inaan ku laabto wallaahi waxyaabay igu saameynta badnaa afar iyo tobankaas bilood nin nin naagaysanaya waa arkay waxyaaba ila yaabka badnaayo maaragtay inaan ka dhex tanasuro ka dhex baxo waxyaabahaasaa maaragtay ila yaab badnaay waa max maskaxdayda soo geli waayey nin leeyahy nin buu wataa oo sida naagtii maaragtay guri u joogaa uu naagaysanayo waa soo arkay waxyaaba xun baan maaragtay marka soo arkay taas baa ila yaab badnayd dhowaan ayay ahayd markii askari toobadkeen ah oo ka soo baxay maleeshiyaadka murtadiinta lagu soo bandhigay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas sida warbixintanuu ku hayo cusmaan axmed dhuubo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dowlad diini ah oo muddo toddobaad ah u socotay bulshada ku dhaqan tuulada sariiraha oo hoos tagta deegaan weynaha arawow ee isla wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowlada oo socotay muddo toddobaad ah ayaa lagu bixinayey duruus diini ah oo la xiriirta arrimaha caqiidada cibaadada akhlaaqda iyo muhiimadda ay leedahay ku dhaqanka shareecada islaamka dadkii ka faa'iidaystay dowrada ayaa soo bandhigay qaar ka mid a casharadii iyo duruustii ay barteen muddadii ay dowradu u socotay iyagoo sidoo kalena si faahfaahsan ugu warbixiyey faa'iidooyinkii ay ka heleen dowradaasi baqay waa cabdifatax oo degan sariira tuulada sariira oo dowro ka qaadanaya muddo oo todoba biro ah wax badan baa lagu soo faa'iiday ja- diinta kol ah laga dhiga dowladda waxaan ka qaadanay wax badan aan ka qaadanay anoo joogo dowladda sariiraha maamulka khayr allah siiyo wax badan aan ka faa'iidaysana lagu soo celiyo mar walba meebanunan qobadiyaa dowro toddoba maalmood oo socodkati meebo kafayniya wal badan wala badan meebo kamidagya maa huwa aljihaad fii sabiili illah huwa qitaali alkaafiriina waalmurtadiina waalmunaafiqiina liiclaa'i kalimati illah kama anwaacu aljihaadi anwaacu aljihaadi nawcaan jihaadu dalab wa jihaadu dafci tuulada waxaan ugu baaqayaa doogro inaanu na soo celiyo oo mar kasta ay maamulka nooga- nagu soo celiliyaan mar mar walba inaanala joogaano oo dowlada waan maanta waxay ka faa'iidinay wax badan ayaa ka faa'iidinay maalinkii dambena inaan kusii siyaadsanaan rabnaba التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية وأسماء وصفات كما أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما هو ما هو المرتد المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه قولا أو فعل أو اعتقاد أو شك من حكم مرتد حكم مرتد القتل من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه dowraan noqotay todoba maalmood wax badanaa ka faa'idnay maama ana laa ilaaha ila allah macnahaa ee laa macbuuda bilxaqin ila allaahu dowraadka noocaani oo kale ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ka socdeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna maktabka guud ee dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddooyinkii lasoo dhaafay uu sii dardargeliyey dowraadka loo qabanayo bulshada qeybaheeda kala duwan taas oo kor lagu qaadayo heerkooda aqooneed waxaana dowraadkan barbar socda duruus maalinla ah oo si taxana ugu socoto masaajidda waaweyn ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu dambayntiina munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinaya tartamayaashii kaalmaha hore ka galay mimbiru dacwa ayaa ka dhacday degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman
أتى النجاح وأقبل والسعد حل ليكمل فمبارك ومبارك يسعى لتبقى الأفضل mimbaru dacwa waa halkudhigga iyo magaca uu xambaarsan yahay mashruuca qoonkororsi ah oo muddo sannada ka hor uu soo kordhiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ah mashruuc bulshada wilaayaadka loogu talagalay in lagu nashaadgeliyo dhanka kalena bannaanka loo keeno heerkooda waxbarasho tartankii xifdiga mutuunta ee looga bartay bisha dulxij wuxuu sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii hijiri mimbaru dacwa uu soo bandhigay ilaa lix kitaab oo uu tartamaha ka dooranayay shan kitaab waxayna kutubtu ay kala ahaayeen kow kitaabka caqiidada ee sulamul wusuul labo boqolka xadiid ee ugu horeeya kitaabka cumdatul axkaam saddex kitaabka fiqiga ee alqawaacid alfiqiy linaasir asacdi afar kitaabka naxwaha mulxatul icraab boqolka beyd ee ugu horeeya shan kitaabka faatixatul aadaab ee zuhdiga lix laamiyatu ibnu wardi ka hor tartanka iyo inta uu socday isku diyaarintiisa waxaa andalus la hadlay qaar ka mid ah ardaydii sannadkan isu soo diiwaangeliyey iyaga oo soo bandhigay diyaargarowgooda tartankaasi aan eegno marka hore qaybta ragga isku diyaariyey tartanka ها هو مكتب الدعوة يفتح للشباب يفتح للشباب باب المسابقة في حفظ المتون والعلوم الشرعية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شعارنا علم وإتقان وفهم وإمعان أضاء القلوب بنور الهدى كالقمر المنير بليل دجى أيا هب الشباب لنيل المنى لنقطع أشواطا بجهد سما لقيد النكوت بوقت الشباب من غير ندام لوقت مضى وأقول للمتسابقين طبتم وطاب ممشاكم sidoo kale markanna aan eegno dowrka gabdhihii isku diyaarinayey tartankii mimbaru dacwa anigoo magacaygu yahay khadaro sheekh maxamuud yuusuf ka socota mu'asasada ricaaya liqismi alcaali kana mid ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada baay gaar ahaan degmada buulafulaay sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba waxaan halkan isugu diyaarinaynaa tartan uu qabanayo maktabka dacwada ee mimbaru dacwa ila allahi caza wajal waxaana kaga qayb qaadanayaa shan kutub oo kale ah faatixatu alaadaab cumdat alaxkaam laamiyatu ibni ward mulxat alicraab qawaacid alfiqiya waxaan allah subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo tartanka من بعد أمر إلهي حزتم طموحا مذهلا فامضي إلى العلياء دوما بغير تململا فامضي إلى العلياء
sanadkan lix iyo toban arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa ka qayb galay tartanka mimbaru dacwa ilallaah kuwaasoo ka kala socday goobaha waxbarasho ee kala ah alricaaya macadka qurduba muwaasada annajaax iyo rag ka socday xalaqaadka masaajidda magaalada buulafullaay aan eegno qayb ka mid ah tartankii mimbaru dacwa ee ragga u dhexeeyey والخطأ والإكراه والنسيان أسقاطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل markanna aan eegno qaabka uu socday tartankii u dhexeeyey gabdhaha wax ka barta goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada buulafullaay سؤال كواد من راسه اعتزل ذكر الأغاني والغزل يعتذر ذكر الأغاني والغزل وعقل الفصل وجاني من هزل أداعي الذكر لأيام الصبا tartan xiise iyo xamaasad badan oo muddo socday kadib waxaa la soo gaaray wakhtigii gebagabada maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaan u istaagay diyaarinta xaflad heer sare ah oo lagu shaacinayey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay waxaana goobjoog ah xafladdaas oo lagu casuumay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh mukhtaar maxamed cusmaan sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya kelimad qayamana ka jeeday goobta ayaa ka hadlay fadliga cilmiga isagoo si aada u bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee dumarka muslimaadka ee magaalada buulafullaay
علمك ولا ليال ما وها طريق عظيم إلى الجنة جدوين أو جنة كجيو واتي حديثك وحدون مراني إمامك إن شاغي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ها علمه بعد برشوز قال جدنا هذا إلهي كي كنمبر ugu dambeynna waxaa madasha looga dhawaaqay natiijada tartanka iyo sida ay tartamayaasha u kala galeen kaalmaha waxaana goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarino iyo dhiirigelin gaar ah oo loogu talagalay faa'iiska koowaad oo mimbar dacwa maysheynay laba boqol iyo konton darajat mumtaaz yeesheeni maynlaanlankaas miqdaad ibraahiim cali darajadiisa mumtaaz igu abaalmarin mayla siiyey boqol iyo konton doolar ayaa mar abaalmarinaya iyo hal kutub oo quraan alfaa'id athaani kaalinta lamaad lama ka fasal galeen cabsamed cabdullaahi maxamed iyo ibnu cabbaas maxamed axmed lamada ma sheeneen laba boqol afartan sagaal dhibi shan kaalinsan isku mid ee ka sheeneen laba boqol afartan sagaal dhibi shan ka sheeneen lamada baska darajuun abaalmarin haleen boqol iyo labaatan doolar iska jirsho lamariyo boqol iyo labaatan دولار يا هلال الفائز الثالث in lama qof hasla galeen labada qof mi waa ruqiya maxamed sheekh xasan iyo axmed cabdulqaadir xaaj yoon ma sheene laba boqol afartan iyo sagaal mumtaaza ruqiya kii labaad oo xiriir ah ayuu degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay ka dhacay tartanka mimbaru dacwa kaasoo dalabatul cilmiga ay ku soo bandhigayaan heerkooda waxbarasho maadaama ay dhiirigelin ka heleen mas-uuliyiinta maktabka dacwada gebagabadii cilmigu waa iftiin iyo hanti aan dhammaanayn waa aaladda ugu muhiimsan ee qofka ka caawisa inuu kala garto xaqa iyo baadilka horumaryo noloshiisa una adeego bulshada diinta islaamka iyo guud ahaan bulshada muslimku waxay qiimayn weyn siiyaan cilmiga iyo dadka bartay bulshooyinka cilmiga qiimeeya waxay gaaraan horumar sharaf iyo xasiloonni sidaas darteed raadinta cilmigu waa waajib iyo maalgashi qiimo leh oo qof kasta looga baahan yahay ليكمل فمبارك ومبارك يسعى لتبقى الأفضل guud ahaan warkii subaxnimo oo saako sabti ay idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu